بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رضي الله عنه ترمي الغيوب بعين مفرد لاهق إذا توقدت الحزاز والميل ضخم مقلدها عبل مقيدها في, خلق في خلقها عن بنات الفحل تفضيل غلباء وجناء مذكرة في دفها سعة قدامها ميل قال رضي الله عنه ترمي الغيوب بعين مفرد لهق wuxuu ku jiraa weli fii wasfi naaqa yacni sifayntii hasha uu sifaynayay wuxuu yidhi tarmi waxay tuuraysaa hashu alguyuuba waa jamcu qaa'ib waxyaabaha maqan ayay waxay ku tuuraysaa bicaynay mufradin ay bicaynay hawrin mufradin yacnii laba indhood oo la mida indhaha uu leeyahay dibiga ka tirsan baqarulwaxshiga oo mufradin keligii ah oo lahaqin cad idaa tawaqadat ilxisaazu haddii dhulka adag uu kululaado walmiilu iyo bacaadku hadduu kululaado wuxuu leeyahay tarmi alguyuuba alguyuub waxaan idhi waa jamcu qaa'ib yacni wuxuu jamcu yahay waxyaabaha qaa'ib oo ah mid maqan alguyuub waa waxyaabaha maqan marka waxay ku tuuraysaa bicaynay mufradin macnaheeduna waxa waaye tarmi alguyuuba waxyaabaha maqan waxay ku tuuraysaa bicaynayni laba indhood midla caynay mufradin midla caynay sawrin mufradin waxay ku tuuraysaa laba indhood oo la mid ah labada indhood ee dibiga ka tirsan baqarulwaxshiga ama lo-da duurjoogta ah labadiisa indhood oo kale sawrkaasoo mufradin keligii ah mufradin waxay sifa u taha lithawr waa keligii macnaha waa mid la keli yeelay sac uusan la socon sac uusan la socon oo ka mid a min albaqar alwaxshi lahaqin lahaqin bimacnaa waa abyad oo cad labadaas indhood ayay waxay ku tuuraysaa waxyaabaha maqan bimacnaa way u jeedaa way arkaysaa idaa tawaqadat alxizaazu waa bikasri lxaa alxizaaz waa haddii alxizaazu bimacnaa waa alard asalba waa dhulka adag haddii uu shidmo shiditaankana waxaa laga wadaa hadduu kululaado waalmiilu almiiluna waa alturaab almutaraakima waa ciid isku tagtay waa bacaad haddii marka bacaadii dhulka adkaa uu kululaado ayadu wuxuu leeyahay laba indhood ayay waxyaabaha maqan ku tuuraysaa way u jeedaa oo la mida labada indhood ee baqarulwaxshigu leeyahay ama dibiga ka tirsan baqarulwaxshiga uu leeyahay macna albeyd waxaa waaye hashaan uu sifaynayo markay qoraxdu kululaato ida shtadda alxar yacni kuleylku hadduu darnaado oo dhulkii adkaa iyo midkii bacaadka ahaa intaba ay kululaadaan ta'siirka iyo saamaynta qoraxda ay saamaysay darteed xaaladdaas adag wax badan miyaa loo jeedi karaa markaasoo kale qofka indhaha xanuunaya dhulka marku qoraxda markay aada u kulushahay dhulka dhan oo wada kulul yahay araggiisu aad ba yacni naafid uma ahan wax waa arkayaa laakiin xoogaa wuxuu dhibsanayaa iftiinka faraha badan ayadu wuxuu leeyahay waqtigaas markii ay joogto kuleelkaa daran uu jiro araggeedu waxay ku tuuraya waxyaabaha maqan dhulkii baaba'ay waddadii aan calaamadaha lahayn dhammaan wixii oo dhan waa ujeedaa buu leeyahay indhaheeduna waxayba la mid yihiin sawrulwaxshi sawrulbaqari lwaxshi indhaheedoo kale yacni dibiga ka tirsan baqarwaxshiga araggiisoo kale ayay leedahay ayadu muxuu ugu sifaynayaa araggiisoo kale waxay yidhaahdeen culimmadu wuxuu macruuf ku yahay xiddatulbasar yacni aragti dheer ayuu macruuf ku yahay dibiga ka tirsan baqarulwaxshiga waa duurjoogta lo-da duurjoogta ah baqarulwaxshi loo yaqaano araggiisa waxa waaye aaduu u xoog badan yahay meel fogoo wax ka arka marka wuxuu leeyahy indhahaasoo kaley leedahay hashaani markaase waxay ku tuuraysaa ay ku gaaraysaa waxyaaba badan oo maqan oo dadka kale ama waxyaabaha kale xayawaanaadka kale aysan u jeedin oo aan la arkayn ayay u jeedaa buu leeyahay waxay yidhahdeen culimmadu haddii baqarulwaxshiga ama sawr sawrka ka tirsan ama dibiga ka tirsan min albaqari alwaxshi inuu araggiisa xoog badan yahay darteed hadduu hashaas ugu shabahay mufradin muxuu ugu gaar yeelay muu iska dhaho baqarsawrulwaxshi ama muu ku gaabsado bicaynay sawrin waxshiyin intaas keliya muu yidhaahdo kelimadda mufradin sifay u tahay sawrka sooma sawrkaasi waa inuu yahay mufrad oo bimacnaa laga gaar yeelay min alunhaa yacni dhidig lama socdo waay keligii waay waxay yidhahdeen markuu keligii yahay oo ay ka maqan tahay dhidigii uu ka maqan yahay markaasooba waxay yidhahdeen araggiisu zaa'id uu sii daran yahay waa raaraadinayaa marka maadaama raaditaankiisu ay u keenayso inuu tarkiisiyo u aad u sii fiiriyo markaasaa araggiisu zaa'id yahay marka laba jiha waa uga sifeeyey asal ahaan inuu araggiisu xoog badan yahay iyo xaaladdaas uu keligii yahay in aragtidiisu ay sii daran tahay oo aad wixii u sii raadinayo lahiqin lahaqin lahaqin maxaa lagu fasiray ay abyad macnaha waa cadyah waa sawrkii waxa cad waa dibigii ka dirsanaa min albaqar alwaxshi waa cadya caddaan muxuu ugu sifeeyey asiga waxay yidhahdeen caddaanka wuxuu ugu sifeeyey ma ahan dhanka aragga xiddatulbasar jihadeeda maaha waa dhanka jamaalka iyo quruxda inuu caddaan yahay wuxuu ugu sifaynayaa waa dhanka quruxda oo waxay yidhaahdeen albaqarulwaxshi waxay caan ku tahay oo macruuf ah inay indhaheedu aad u madmadow yihiin shaygii hadduu indha madmadow yahay asigana cad yahay maxay noqonaysaa markaas waa jamaal iyo qurux waay a indhihiu aad u madmadow iyo caddaan waxay noqonaysaa waa qurux iyo jamaal marka wuxuu ku sifeeyey asoo awalba indha madoobaa ayuu yidhi waa lahaqin waa cadya idan marka hasha laba jihaba waa ka ammaanaya in araggeedu uu yahay mid aad u xeel dheer iyo inay qurxoon tahay araggeedu uu yahay mid aad u xeel dheer waa ku sifeeyey dhankaasna waa dhanka uga shabahayo aragga sawrka uga shabahayo dhan kalena waa uga shabahayo xagga quruxda wuxuu yidhaahday sawrkaasoo cad oo indhihiisa madmadow yihiin indhaha noocaasoo kalea ayay iyaduna wax ku aragtaa oo waxyaabaha maqan ay ku fiirisaa waxyaabaha maqan wuxuu uga jeedaa waxyaabaha dadka kale ama waxyaabaha kale wax arka ka maqan si fiican uga jeedi maayaan laakiin ayado meel fog wax uga jeedaysaa sidaasoo kale waddada ay marayso oon astaamaha iyo calaamadaha aan lahayn taasna way ku xeeldheeraysaa iyaduna oo waxa waye si fiican ayay waddadii u taqaanaa waana soo marnay in wadda aqoonta uu ku sifaynayo ama uu ku tilmaamayo marka beydkaasi sidaasuu ugu ammaanay hasha ama geela la raacayo la gaadiidsanayo waa hashii hadda gaarsiinaysay xaggee gaarsiinaysay ilaa ardi sucaad meeshay sucaad degeneed hasha gaarsiinaysa waay markaasuu yidhi idaa tawaqada alxizaazu idaa tawaqada tawaqada asal ahaan maxaa loo isticmaalaa waa shididda tawaqadat innaar macnaha dabku waa shidmay waa naartu waa shidmato dabku waa shidmay laakiin halkan ma wuxuu ka wadaa ciiddaa dab noqonayso shidmaysa miyuu ka wadaa maya mubaalaqa fi lijtidaad alxar waay wuxuu ku xeel dheeraanayaa kulaylka daran ayuu ku xeel dheeraanayaa oo macnuhu waxa waaye idaa tawaqadat alxizaaz macnaha waa haddii uu darnaado kulaylka alxizaaz alxizaaz maxaa lagu macneeyey alardu salba dhulka adag dhulka adag kulaylkiisu hadduu darnaado oo qoraxdu aad ugu dhacdo walmiilu almiil halkan waxaa loola jeedaa oo culimmadu ay ku macneeyeen maa maa tacaqada ama maa taraakama min alramli maa taraakama min alramli waa wixii isfuula oo bata oo ciidda ka mid a marka qoraxdu aad ugu dhacdo kulayl kulayl zaa'id ayuu noqonayaa culammada qaara waxay ku fasireen almiil waxay ku fasireen miilka loo yaqaano cabirka oo macnaha aragtida ama cabirka dhulka lagu cabiro maylaa jira soo maahan cabir ah oo kilomitirka wax yar ka dheer oo ka badan miilkaasay ku macneeyeen wuxuu yidhahday ibnu hishaam walaysa bishayin tafsiirkaas waxba ma ahan bu wax jira maahan buuyi in milka lagu fasiro kii miqdaarka ahaa sax maaha sida sawaabka marka waxuu yidhi waa sida hadda aan aan ku fasirno ku sheegnay in almiil loola jeedo maa taraakama min alramli wixii ciiddi ka mid ah oo isfuulay oo isku tegey ayaa loola jeedaa miil fii hada almowdic idaa tawaqadat alxizaazu walmiilu sababta u sheega waa maxay markuu ku sifeeyey inay araggeedu dheer yahay ayuu leeyahay xaaladda qoraxdu ay kulushahay oo qoraxdu dhulka kulul dhulka adag iyo dhulka bacaadka intaba inta ku dhacdo waxa dhan isla kululaadaan ayay waxay u jeedaa ama araggeeda ay ku tuuraysaa waxyaabaha maqan macnaheedu waa maxay xaaladda saa u kulul xataa aragtideedu waa fog tahay waa xaaladda sideed u kulushahay jawiga aragtideedu waa fog tahay oo meel fogay wax ka aragtaa xaaladaasoo kalena aad wax looma arko oo inta badan xataa dadku markii ay bannaanada joogaan oo qoraxdu sidaa u kulushahay qofka indhaha xanuunaya meelaha fogna aad wax ugama sii uma sii fiirin karo maxaa yeele kuleylka qoraxda iyo shucaacii qoraxdaa qabanaya laakiin hashaasi waxaasi uma joojiso araggeeda meel fogay ku tuuraysaa bimacnaa meel fogay wax ka aragtaa sida dibigaas ka mida min alxumr min albaqar alwaxshi oo wax u arko kale marka waa ku xeeldheeraansho uu ku xeeldheeraanayo fii xiddati basarihaa wa jamaalihaa labadaba uu ku xeeldheeraanaya araggeeda yacni fog iyo araggeedu inuu yahay mid zaa'ida iyo wuxuu kaloo ku xeeldheeraanayaa jamaalkeeda iyo quruxdeeda soo sii sifaynaya wuxuu yidhi dakmun muqalladuhaa cablun muqayaduhaa fii khalqihaa can banaati alfaxli tafdiilu dakmun hashaasi waa mid weyn muqalladuhaa dakmun muqalladuhaa dakmun waa khabarkii oo la hormariye waa mubtadihiina waa muqalladuhaa ay muqalladuhaa mowdicu lqilaada waa meesha qilaadada looga xiro bimacnaa waa dhuunta ah waa mid dhuunteeda uu yahay dakmun mid weyn ay muqalladuhaa dakmun dhuunteedaa weyn cablun muqayaduhaa cablun wa fii bacdi riwaayaat facmun alcablu walfacm waa isku macno waa facmun ayaduna waa dakmun weynin waa ayaduna muqayaduhaa facmun ama cablun muqayaduhaa ay muqayaduhaa mowdicu lqeyd waa meesha laga xiro eh facmun waa miday weyn tahay ama cablun waa miday weyn tahay meesha laga xiraayana waa weyn tahay dhuunteeda ee meesha qilaadada looga xirana waa weyntaha labaduba waa weyn yihiin fii khalqihaa abuuristeeda can banaati alfaxli tafdiilu fii khalqihaa abuuristeeda waxaa ku sugan tafdiilun fadilid ay dheer tahay can banaati alfaxli awrka gabdhihiisa banaati alfaxli muxuu ula jeedaa bimacnaa waa halaha kale halahu ka wada bimacnaa waa mid abuuristeedu ay ku sugan tahay fadilid laga fadilayo can banaati alfaxli halaha kale geela kale ayay dheer tahay buu leeyahay fadli fadli bay dheer tahay fii quwatihaa fii jamaalihaa fii xiddati basarihaa jaanib walba geela kale waxay dheer tahay fadli ayay dheer tahay oo waa ka qurxoonta halaha kale wuxuu leeyahay fadli bay dheer tahay alfaxliga waa waa awrka dakmun muqalladuhaa cablun muqayaduhaa beydkan haddii la yidhaahdo dakmun muqalladuhaa muqallad xaggee loola jeedaa qaara waxay yidhaahd dabcan almuqallad waxaa laga wadaa mowdicu alqilaada qilaadada markii loo xirayo ama koor iyo wax la mida loo xirayo meesha loogu xiro ayaa waxaa la yidhahdaa muqallad mowdicaas keliya miyaa weynaa loola jeedaa mase dhuunta dhanaa weynaa laga wadaa dhuunta dhanaa weynaa loola jeedaa jamiicu lcunuq waa dhuunta dhammaanteed waxa weyn sababtoo ah waxay yidhahdeen culummadu haddii lagu fasiro muqalladuhaa mowdicu lqilaada keliya geela qurux uma ahan bay yidhaahdeen bal waa foolxumay u tahay ilaa inay dhuuntu wada weyn tahay oo jamiicu lcunuq loola jeedo markaasi quwo iyo awooday ku tusinaysaa amaa hal mowdicoo ah meesha keliya qilaadada uga xirmayso haddii lagu macneeyo inta kalena uu ka weyn yahay inta yacnii inta kale uu ka yaryaryahay meeshaasuu u weyn yahay waxay yidhahdeen foolxumo waa fil ibil jamaal ma ahan waa qabiix waa la necab yahay fil ibil quwana tusi maayo bay yidhahdeen ee dacfiyu tusinaa walidaalika qaar intiqaadeen beydkan oo waxay yidhaahdeen inuu ku ammaano in mowdiculqilaada ay weyn tahay ammaan uma ahan bay yidhahdeen bal meeshaas waxaa lagu ammaanaa inay yar tahay ayaa geela lagu ammaanaa bay yidhahdeen calaa kulli xaal sida sawaabka ah looga bixi kara intiqaadkaas waxa waaye in la yidhaahdo jamiicu lcunuq ayuu ula jeedaa dakmun muqalladuha almuqallad mowdicu lqilaada waayo asal ahaan walmuraadu jamiicu lcunuq ujeeddadu waa dhuunta dhammaanteed ayaa ujeeddadiisu tahay cablun adinka waxaa idiin qoran u malaynaa facmun qaar badanoo idinka mid ah marka cablunna waa la wariyey facmunna waa la wariyey labaduba waa dakmun waa miday weyn tahay muqayaduha ay muqayaduhaa dakmun muqayad waa mowdicu lqeyd waa meesha laga qeydo laga xiraayo wey fii khalqihaa can banaati اlfaxli tafdiilu fii khalqihaa abuuristeeda tafdiilun waxaa ku sugan fadilid laga fadilayo can banaati اlfaxli halaha kale laga fadilayo halaha kale fadilid laga fadilaayo ayaa khalqigeeda iyo abuuristeeda ku sugan waxay yidhahdeen culammadu saddex sifo ayuu ku sifeeyey kacab ibnu zuhayr hashan fii hada albeyt saddex sifo ayuu ku sifeeyey sifada koowaad waxaa waaye dakhaamat lmuqallad meesha mowdicu alqilaada inay weyn tahay wاlmuraadu bihi mowdicu qilaada maxaa loola jeedaa fii hada albeyt wاlmuraadu bihi jamiicu اlcunuq dhuunta dhammaanteeda loola jeedaa dhuunteedu inay weyn tahana waxay yidhahdeen waxay deliil u tahay calaa cidami cadmihaa in lafaheedu ay waaweyn yihiin dhuunteedoo dhanaa weyn macnaheedu waxa waaye way lafa weyn tahay alwasfu thaani waxa waaye cabaalat lmuqayad cabaalat lmuqayad waa maxay mowdicu lqeyd weyninkeeda waqiladu daalika minhaa waqiladu daalika minhaa iyo adkaanta arrinkaasi uu adag yahay yacni sida uu adag yahay mowdiculqeydka waa sifada labaad uu ku sifeeyey arrinkaasina wuxuu ogeysiinayaa quwada iyo awoodda ay u leedahay socodka iyo inay daaqo u leedahay calaa katrati alxamli ximbaarid fara badan ayay awood u leedahay haddii marka meeshii laga xidhaayey oo ay weyn ay weyn yihiin ama ay adag yihiin daliilay u tahay marka taa waxay tusinaysaa quwada iyo awoodda ay u leedahay cala asayri waalxamli quwatuhaa cala asayr waalxaml ayay deliil u tahay tusinaysaa waa sifadaas labaad sifada saddexaad uu ku sifeeyey waxa waaye tafdiiluhaa calaa hayriha in laga fadilo ayada kayrkeed oo min alibili ah geela ayada kayrkeed ah in laga fadilo oo laga saro mariyo waa sifada saddexaad ee kacb bnu zuhayr radia allaahu canhu uu ku sifeeyey hashaan wuxuu yidhi kalbaau wajnaau mudakaratun fii dafihaa sacatun qudaamuhaa miilu albaau halbaa waa jamcu alab jamcu aklab halbaau waa jamcu aklab wاlhalbaa hiya cadiimaة اlcunuq wa qaliidaة اlcunuq waa mid qowrteedu ay weyn tahay adagta wa xadaa'iqa gulban yacni xadaa'iq gulban macnaheedu waxa waaye geedaheedu ay adag yihiin waa beero ama aseendooyin geedaheedu ay adag yihiin gulban waa adeeg tanay la macnaan tahay alkhalbaa marka waa khaliidat اlcunuq waa mid qoorteedu adag tahay wajnaau alwajnaa laba macnoa ixtimaashaa bay yihahdeen culammadu macnaha koowaad waxaa waaye an yuriida bihi alcadiimata alwajnatayn inuu ula jeedo alcadiimata alwajnatayn waa mid labadeeda dhamman ay waaweyn yihiin wahumaa alkhaddaan wahumaa طarafaa alkhad yani daanka ama dhamanka darafkiisa ayaa waxaa la yihahdaa alwajna marka inuu ula jeedo wejigeedaa weyn oo dhammannadeeda waa weyn inuu ula jeedo waa macno macnaha labaad ee lagu fasiro waxaa waaye an yuriida bihi sulba inuu ula jeedo inay tahay mid adag wajnaana adeega waa loo isticmaalaa inuu leeyahay khalbaau wajnaa bimacnaa waa mid adag inuu ula jeedo ayadana waa muxtamal labada macnoo beytka waa muxtamal halbaau wajnaau culkuumun mudakaratun alculkuum waa ashadiida waa mid adag waay yani waa mid daran oo adeegeedu daran yahay sifadaanna waxay yidhahdeen culummadu waa min alawsaafi almukhtasati bilibil waxay ka mid tahay sifaadka geela khaaska ku ah oo aan lala wadaagin waa min alawsaaf almukhtaصa bilibili awsaafta ama sifaadka khaaska ku ah oo lagu gaar yeela geela ayay sifadaani ka mid tahay in la yihahdo culquum oo loola jeedo ashadiida inay tahay mid adag mudakaratun ay mansuubatun ila dakar waa mid loo nisbeeyey ila dakari dakar loo nisbeeyey alladii huwa aqwى min alunhaa dakarkaasoo ah mid ka xoog badan min alunhaa aha waa lab ka xoog badan min alunhaa dhidiga ka xoog badan marka mudakara macnaheedu waxa waaye waa mid dakar loo nisbeeyey yacni xagga awoodda iyo quwada ayaa waxaa loo nisbeeyey dakarko awooddii dakarkoo kalea ku jirta bimacnaa waa xoog badan taha waaye fii dafiha ay fii janbayha labadeeda dhinac waxaa ku sugan sacatun waasicnimo labadeeda dhinac waasicnima ku sugan qudaamuhaa miilu qudaamuhaa bacd alculamaa waxay ku fasireen ay taqadamahaa waxaa ayada ka hormaraya cunuqun ka miilin cunuq ama qoor kamiilin aada moodid mayl meel yacni muddo mayla ama masaafo mayla qadar loo soconayo kale macnaheedu waa maxay way qoor dheer tahay waay taqadamaha ayada waxaa ka hormaraya cunuqun qoor ayaa ka hormaraysa oo kamiilin mayl oo kale ah masaafo mayl oo kale qadar loo soconayo qoor la eg ayaa ka mu yacni ka hormarsan oo ayada ka hormaraysa mubaalaqa ku jirta ilaa qoor miil gaaraysahay ma jirto ee ujeeddadu waxa waaye way qoor dheer tahay waay wuxuu rabaa inuu yidhahdo way qoor dheertaa saa waa lagu macneeyey macaani kalena way sheegeen oo waxaa lagu fasiray inay tahay sicatu lkhawi mid socodkeedu oo waasicya na waa lagu fasiray qudaamuhaa ayada horteed miilun waa miil macnaheedu waa maxay ayada horteed waxa weeye waa miiloo tillaabada ay qaaddo waxaad moodaa inay hal miil qaadaysa markii ay tillaabo qaadaba inay hal miil goynayso macnaha waxaa waay aada u socod dheerta oo socodkeeda wuxuu yahay mid waasica labadu waa lagu fasireen fii hada albeyt wuxuu ku sifeeyey hasha ilaa lix sifo ayuu ku sifeeyey beytkan hasha wuxuu ku sifeeyey ilaa lix sifo sifada koowaad wuxuu ku sifeeyey khilad lcunuq inay qoor adag tahay qoor adeegkuna muxuu daliilu yahay ya quwo u daliilu yahay xooguu daliilu yahay waa qoor adag tahay macnaheedu waa xoog badan tahay waa sifada labaad uu ku sifeeyey waxaa waaye cidamu lwajnatayn in dhamanadeeda ay waaweyn yihiin inay weji weyn tahay sifada saddexaad uu ku sifeeyey waxa waaye kownuhaa shadiida inay tahay mid daran muxuu kula sifeeyey lafdiga ah culkuumun culkuum bimacnaa waa shadiida shiddadaasina waxay daliil u tahay quwadeeda iyo awooddeeda inay awood badan tahay ayay tusinaysaa sifada afaraad uu ku sifeeyey waxaa waaye kownuhaa cadiimata alkhalqi abuuristeedu inay weyn tahay abuuristeedu inay weyn tahay maxaa laga qaadanayaa fii dafihaa sacatun dafiha maxaa la yidhi fii janbayhaa saca waa dhinacyo weyntaa macnaheedu waa maxay khilqadeeda iyo abuuristeedaa weyn waay waa hal aada u weyn sifada waxaa kaloo inay cadiimatu lkhalqi tahay tusinaya qowlkiisa ah mudakara mudakara mansuuba ila dakar waxay daliil u tahay inay weyn tahay xoog badan tahay oo sifadii unuusada o dhanba waa ka saaray sifadii dhidig oo dhan waa ka saaray ilan dhidiga waa dacfiyaa loo tiiriyaa soo maha wuxuu yidhi tani waa mudakaro waa mansuuba ila dakar buu yidhi waa mid loo nisbeeyey laba noo loo nisbeeyey xagga xoogga iyo quwada markii laga fiiriyo laga hadlayo sifada shanaad ou ku sheega waxaa waaye kownuhaa waasicata aljanbayn inay tahay labadeeda dhinac inay ballaaran yihiin laakiin waasicat aljanbayn ayadana maxay tusinaysaa cidamu lkhalqi ayay tusinaysaa cidamu lkhilqa abuuristeedu inay weyn tahay sifada lixaad waa tuulu lcunuq inay qowr dheer tahay ayuu ku sifeeyey inay qowr dheer tahay ayuu ku sifeeyey laakiin waa goorma waa labadii sharax mid ka mid a haddii la qaato wey ilan laba sharaxay lahayd labada sharax mid ka mid ah ayaa wuxuu ku fasirayaa sidaas in loola jeedo inay tahay طawiilaة الcunuq waa markii la yidhaha taqadamahaa cunuqu kamiilin marka sidaa lasoo qadaro oo qudaamuhaa miilun sidaa lagu fasiro waxaa ka hormaraya qoor aad moodid mayl oo kale aad moodid macnaa way qoor dheertaha w way qoor dheertah lix sifo ayuu fii hada اlbeyt hasha ku sifeeyey taa waxay daliil u tahay quwada kalaamka carabiga hal beyt oo intaasoo sifaa lagu jamcinayo luqaadka kale waxaa laga yaabaa markii cabaar la daldalmo in dhowr xaboo sifaada la sheego marka warku bato bato cabaar la hadlo ayaa waxaa dhici karta in dhowr xabo laga soo saaro laakiin luqada carabiga waa luqo macnaheeduna waasic yahay kelimaadkeeduna ay aruursan yihiin bimacnaa kelimadda luqada carabiga waxaa suuragala intaasoo macaaniya inay halkii kelimad yeelato ama hal shay waxaa suuragala intaasoo macno ah inuu yeesho fii luqati alcarab luqada carabta dhexdood marka luqada carabiga wascigeeda iyo sida ay u ballaaran tahay ayay daliil u tahay tusinaysaa walidaalika asmaada iyo magacyada xayawaanaadka lagu magacaabo ama waxyaabaha kale kala duwan lagu magacaabo waxaad arkaysaa hal shay oo boqolaal magac leh laakiin luqadaha kale markaa fiiriso ee la fasiri maago mar walba si ciriiri aad ku fasiraysaa waxaa laga yaabaa hal shay in lagu noqnoqdo ama hal kelimad oo luqadaas kale a lagu fasiro boqolaal kelimad oo carabiya laakiin luqada carabiga waa ka ballaaranta waa ka waasicsanta libaaxoo kale meeqo magacay u sheegeen yaa qaar waxay yidhaahdeen waa afar boqol qaaraa ka badiya waxay dhaheen toddoba boqol waa gaara magacyadiisu oo fii luqati alcarabku leeyahay waa libaaxa xaarisa la yidhaahdaa leyt waa la yidhaahdaa usaamaa la yidhaahdaa dayqamaa la yidhaahdaa addayqama dayqama yaada saari alfiyay ku jirtay addayqam waa libaax dayqam waa la yidhahda macaa wuxuu leeyahay kelimad aad u fara badan yacnii asmaa fara badan uu leeyahay malabkaoo kale waxay sheegeen laba boqoloo magac inuu leeyahay fii luqati alcarab dawacada sidoo kale ayadan waxay dhaheen laba boqoloo magacay leedahay fii luqati alcarab khamrada waa ka agdhowda ayadana waa soomala raax in la yihahdo maanteed waa soo marnay khamraa la yihahdo magacyo kale fara badanna way leedaha boqolaala annagana waxay noo joogtaa khamro soo ma khamro laftirkeeda carabiya ayado laftirkeeda carabiya oo carabtaan ka keen noomana dhaafsiisna inaan inaan khamro dhahno laakiin ayagu intaasoo magacyo ah oo fara badan marba miduu soo qaadana markuu damco inuu gabyo beydka ama miisaanka beydka uu leeyahay midda ku munaasab iska keensanaya hadday khamr munaasab ku tahay iyaduu keenaya haddii raax ay ku fiican tahay raax uu leeyahay haddii mid kale ku munaasab ay jirto middaa kale ula baxaya maxaa yeele luqo ballaaran ay dhex fadhiyaan markaasay kelimaadkeeda waxay ka dooranayaan mid alla miday doonaan ayay ka dooranayaan waxaana la sheegay nin sheikhu hadda ka hor noo akhrin jiray risaalada imaamu shaafici alrisaala lishaafici markiska sheekh mubi raxmatullahi caleyh ayaa hadda ka hor zaman horey ahayd laakiin waxaan ka xasuustaa waxyaabuhu sheegay wuxuu yidhi luqadaha luqada carabiga iyo luqada ingiriiska iyo midda faransiiska saddexdaas u soo qaatay waana saddexda hadda adduunka ugu mashhuursan waayo hadda caalamiyin saddexdaas waa soo maa luqada carabiga wuxuu yidhi markii kelimaadka la tiriyo luqaadkaas kelimaadkooda markii la tiriyo waxaa ugu kelimaad badnaaday buu yidhi luqada carabiga xagga kelimaadka waana laisla qiray buu yidhi gaal iyo muislaam waa laisla qiray luqada ugu kelimaad ballaaran inay tahay luqa alcarabiya luqo gaartaana aysan jirin marxalada labaadaa waxaa la soo geliyey luqada ingiriiska inay tahay fi lmarxala ahaaniya tan faransiiskana waxay dhaheen waa marxalada saddexaad waxaan xasuustaa marka waxaa u dhexeeya boqolaala u dhexaysa marxaladoo xagga kelimaadka luqadahaasi way aruursan yihiin laakiin luqada carabiga ma aha luqa aruursan waa luqa aad u ballaaran waay marka marna waa gariib kelimaadku marna maxay yihiin kelimaad macruuf oo la yaqaan laakiin waxaad ogaataan qaraabada in badan waxa sababaaya isticmaal la-aanta iyo aqoon la-aanta waay wax qaraabada in badan sababaya hadda kelimaadkan aan soo marayno iyo kuwaan hore u soo marnaba wax badanoo marka ugu horrayso dhegtu maqashay si u adkaayaa ku jira laakiin hadda ku celceliskii iyo macnihii oo la fahmay qariib miya agtiinna ka taha nin walbaa fasira wuxuu le macnaheed saasaa loola jeedaa qariibnimadii waa ka baxday waxay u baahan taha marka mumaarase iyo akhrin iyo ku dhex jiray rabtaa qalbaa wajnaa waa kelimaad qofka markuu maqlo isleeyahay waa maxa kelimaadkan laakiin markii qalbaa laguu fasiro lagu yidhaha waa jamcu aklab macnaheeduna waa noocaasi noocaasoo khaliidat lcunuqa loola jeedaa macnaheedu waadixuu noqonaya macnaheedu waadixuu noqonaya carabiga ama gabayguna macaanuu leeyahay gabayga horta ma macaansataan oo dhadhan ma idinla leeyahay mase dhadhan ma leh gabaygu dhadhanuu leeyahay gabayga dhadhanuu leeyahay dhadhanka gabayga luqo kastoo lagu gabyana dabcan dhadhanay u leedahay dadkaas luqadaas ku hadla laakiin luqada carabiga dhadhankeedoo kale luqada ma jirto way ka macaan tahay gabaygeedu waa ka macaan yahay gabayada kale dhadhanay leedahay qofka markuu mumaaraseeyo wax badan akhriyo markuusanba shaacir ahaane gabayga hadduu jaban yahay xataa dhegtiisaa diideysa gabayga markuu jaban yahay dhegtu waa diidaya waxaa laga yaabaa qofka inuusan miisaankii iyo awsaantii gabayga ku socday aqoon u lahayn laakiin maxaa dii sabab u ah inay dhegta diiddo mumaara dhegaysiga faraha badan ama akhriska faraha badan markuu akhriyo markuu dhegaysto markuu qof beyd akhriyo wuxuu isleey beydkan waxbaa ka jaban haddii xoogaa ziyaada ay ku jirto ama ay wax ka jaban yihin waxa uu ku baraarujinayana waa dhegta macaankii u weynaya war caadi u la noqonaya wixii gabayga marka macaanuu leeyahay marka gabayada akhriskooda in la badiyo waxaa laga yaaba markii dambe inaad shucaaro noqotaan oo shicirka saas lagu keeno shicirka saasaa lagu bartaa wax weyn maa in miisan la barto awsaantiisa fanniga la yaraha curuudka curuudkuna wax waqti qaata maaha culamada qaar waxay dhahaan waa cilmu lisbuucayn laba isbuuca gebigiisba lagu bartaa labadaas isbuuc kadib waxaad saaree beyd walba miisaanaad saaree waxaad soo baratay oo curuudka aad ku soo baratay iyo waxaad isku miisaamee kelimaadka waa ishaleeshiine miisaan soo lama yaqaan waxa miisaanku waa inuu isku dheeli tirmo waxa miisaan loo leeyahay beyd walba wasanuu leeyahay wasniga uu leeyahay iyo beydkaa isbarbar dhige kelimaadkaa soo aruurinaysa markaa ku hadlaysada rabta inaad gabaydo iyo miisaankii meeshii yiilay ee culimmadu ay dejiyeen ayaa isku miisaamay hadday iswaafaqaan gabaygaaga waa toosan yahay hadday iswaafaqi waayaan gabaygaaga waa jaban yahay gabayga midna waa dhalasho oo hadda carabtii hore ninaa inta meel iska soo fadhiistaa la leeyahay gabay suu iska hadlaa maantao dhan maantao dhan oo gabyaa kaasoo kale ama miisaan uu fiirina dhalasho waay kaas waa dhalasho waa qof ilaahay u dhaliyey midna waa la alifaaho waa lasoo diyaariyaa culummada gabyaysa in badan culummada shicirka tirisa way soo diyaariyaan aqlabkooda soo diyaariya ma aha mid ay u dhasheen lidaalika haddii si kadiisa la yidhaahdo gabay tiri ma tiri karo laakiin muxuu u baahan yahay inuu dib intu u noqdo miisaankii soo saaro soo diyaariyo ayaan ka qaadato u baahan yahay uu soo qoro kadib uu leeyahay gabayaan soo diyaariyey markaas cilmiguu doona ha ku saabsanaado ama mid ammaana ha noqdo ama mid maaragtay kitaab uu ka gabyaayo ha noqdo waa miduu soo diyaariyo yaa xoog badan laakiin midka dhalashada ah iyo midka diyaarinta ah laa shaka dhalashadaa xoog badan dhalashadaa xoog badan luqadaha kale ma leeyihiin labadaas qaybood markii lagu gabyaayo mase wax dhan dhalasho waa waa leeyihin waa soo diyaariyaan soo diyar waxay iskugu jiraan kuwo markii la yidhaahdo mawduucaas ama arrin uu arko ka gabay hore u ka gabyaa midna wuxuu u noqonaa dib waxyaabaha qofka waxay yidhahdeen culammadu shaacir ka dhiga waxaa ka mid a xanaaqa ka mid a qofkii markii la carogeliyo oo maalan inta gabay lagu weeraro wuxuu ku jawaabo oo waayo ciilow la gabyaa marka dambe inta meel isku soo xiro wuxuu soo diyaarinayaa kelimaad iyo abyaad kaasoo kale ciilaa ka soo saaraya markii dambena shaaciruu noqona markuu ciishoodo qofna waxaa ka soo saara caatifa ka soo saarta xamaasad waxyaabuu la xamaasoodo arkayaa waa fakiraya inta meel seexdo ama meel uu fadhiisto iska fakiraya fakirkaasa waxaa laga yaabaa in marka uu ka soo saaro kelimaad xoog leh inuu ka soo saaro maadaama qalbigiisu aada u kacsan yahay niyadiisu ay kacsan tahay dareemihiisu ay kacsan yihiin waxbaa ka soo baxaya calaa kullin miisaanadaas curuudka qofka hadduu barto carabigana uu yaqaano ama uu carabiga mutaalacaysan karo kelimaad uu soo dooranayaa waa kala xulanayaa midii meesha u munaasaba wuxuu ka hadlaya midii u munaasaba saasuu udhigaya lidaalika culammada in badan oo ka mid ama qaar badan oo ka mid waa aragteen gabayay leeyihin ibnu cuthaymiin oo kale soo gabaya ma laha ashcaaruu leeyahay kutubo uu ka alifay mana ahayn asal ahaan shaacir laakiin dariiqadaasuu ku alifay alimaam sicdi baa ka mid a dariiqadaasu asna sidaasoo kale uu ku alifay curuudkii iyo miisaankii ayay u bandhigeen ay ku soo diyaariyeen calaa kulli xaal kelimaadkan in la bartay abyaadan abyaadda iyo shicirka in aada loo akriyo aada loo xifdiyo adabka la sheega intaas waay adab sidiisaba waa hadalladii carabtoo la xifdiyo waay macnahoodana la fahmo wax ka dheeraada ma ahan cilmul adabka ay sheegayaan waa akhris iyo mudaalaca iyo kelimaadka oo la fahmo iyo gabayadoo la xifdiyo oo xifdiga la isbaro intaas waay halbaau wajnaau mudakaratun halbaau maxaan ku fasirnay haliidat lcunuq wajnaau laba macnaa lagu fasiray labada macno maxay ahaayeen inay tahay cadiimat lwajnatayn iyo iyo iyo sulbuha waayahay mudakara culkuum culkuumaan ka bodi culkuum waa maxay ashadiida waa mid adag mudakaratun mansuubaة ilى الdakr aladi aqwى min اlأnhى waxa loogu nisbaynayo waa marka waxaa lagu shabaxaya quwadiisa iyo awooddiisa fii dafihaa sacatu fii dafihaa muxuu yidhi fii janbayha dafatay اlmusxaf dafataa almusxaf maxaa laga wadaa fii janbayn mana waa labada labada gerbad waa dafatay اlkitaab waa labada gerbad waa marka fii fii dafihaa sacatun dafiha ma hal xaba ula jeedaa mase waa tatniyadii waayo labada dhinacba waa ka wadaa fii dafiha ay fii jambayha waa labadeeda dhinac waxaa ku sugan sacatun waa sicnima ku sugan way ballaaranta qudaamuhaa miilu qudaamuhaa maxaa lagu fasiray laba macnaa lagu fasiray qudaamuhaa taqadamahaa cunuqun kamiilin markaa macnaheedu waa maxay waa qoor dheerta waa hal qoor dheer oo xoog badan waa hashaan uu sifeynayo hal waxaa waaye tasawurkeedu uu cajiib yahay halaa hadda joogasho ma ahana u malayna ama hadda la isticmaalo waa aada u waaweyn yihiin carabtii horena waxay lahaayeen hadda geel aada u waaweyn welina hadda waa laga helaa fi duwal alcarabiya noocyo geela ka mid ahoo aada u waaweyn ayaa jira noocaas marka sidaa u waaweyn ee qoorta dheer ee xoogga badan ayuu sifaynayaa maxaa kaloo lagu fasiray saacatu lkhawi khawigu waa maxay tallaabada macnaha qudaamuhaa miilo horteeda waa miil waxaa laga wadaa tillaabtay qaadaba miilay ku dhacaysaa saad dareemaysaan mubaalaqaadaa ku jira laakiin mubaalaqaadku shucaradu aaday u isticmaalaan fi shicri waxaan suuragal ahayn uu kuu sheegaya wuxuuna ka wadaa inuu sheegaasi ammaantiisa uu ku tarax tago uu ku xeel dheeraado laftirkiisana ulama jeedo xaqiiqada adiga markaas aad ka wado ama sida aad u fahmayso deg degaa ma ah shucarada marka mar walba mubaalaqaad waa lagu yaqaan hadday qof ammaanaanna way la tarax tagaan hadday qof caayaanna way ku tarax tagaan nin shaacira hadduu damco inuu gabyo mid taqwo iyo diin isku celinaya mooyaane inta badan waa sibxadaan qofuu damcaa matalan inuu caayo markaasu wuxuu is arkaa asoo qabiilka dhan caynaya asalka qofka uu ka soo jeedo labadiisa waalid cidduu ka dhashay ilaa uu gaaro qabiilka weyn uu ka soo jeedo dhammaan waa wada cayna yuu raba inuu caayana hal nin keliyuu rabaa mu asiga ku gaabsado maya gabaygaa la baxsanayo hadduu damca asiga laftirkiisa inuu caayana waxaan jirinuu ku cayna mararka qaar gabaygaa la gelaya hadda allana waa yidhi washucaraa'u yatabicuhum algaawuun alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun lidaalika waxaan soo marnay tafsiirka aan ku soo marnay il culamada qaar yidhahdeen hadduu shaacir sheegto fi shicri inuu khamre cabayo wax la mid ah waxay yidhahdeen la xadi maayo xaddulkhamri laga oogi maayo iqraarna loo ictibaari maayo binasi laaya maxaa yeelay wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun waxay idi yidhahdaan waxaysan samayn xaggaasaan ka baxayo waxaasaan sameeyey khamran cabay meeshaasaan maray waa sakraanaan noqdo le weligiisna khamre ma cabin wuxuu rabaa inuu warka ku mubaalaqoodo markaase waxay la gelaysaa jaanibkaas marka taraxtagga in badan shucaradu waa ay leeyihiin laakiin qofka mustaqiimka ah ee toosan markuu gabyaayo asiga maxaa laga rabaa inuu gabaygiisa ku xakameeyo diinka inuu ka mubaalaqaadkana qaar la iska ogolyahaa jira hadda hashaan oo kale markuu sifaynayo kacab ma waxaa ku jirta wax xaaraama miyaa ku jira been maaha wuxuu ku sifaynaya wuxuu ka rabaa un waa mubaalaqa fi lwasfi sifada inuu ku xeel dheeraado basuu rabaa markuu leeyahay qoorteedu waa ka miil miil meeqa kilomitr waay hal kilomitr iyo iyo bar hal kilomitr iyo bar qoor jeeda suuragalna maaha hal kilomitr iyo bar qoor jeeda laakiin muxuu ka wadaa maqsuudka waa maxay inay qoor dheer tahay bas ujeedkiisu waa intaas inay qoor dheer tahay annagana waxa la rabaa inaan intaas ka fahno ee aan loo fahmin kilomitr iyo bare qoorta soconay inuu ka wado ama ay dheerta ma aha wuxuu ka wadaa way qoor dheerta maqsuudkiisa halkaas waay waxaan qaadanay saddex bayd saddexdaas bayd insha allahu tacaala macaanidooda hala xifdiyo macaanidoodana hala sugo ayagana hala xifdiyo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wacala alih